sheekh yuusuf ku soo dhowow idaacadda islaamiga heer andalus jasaaka allahu khayran waa ku dow shalay dagaal culus ayaa ka dhacay deegaanka ceelbacad marka hore qofkii aanan aqoonin tilmaan ka sii ceelbacad waa deegaan sidee ah halkeese uga yaalaa wilaayada islaamigaha ee shabeellada dhexe bismi illaahi araxmaan araxiim caalbacad waxay ku taallaa soddon kilomitr meel ka xigta bariga degmada aadan yabaal afartan iyo siddeed kilomitrna ka xigta galbeedka degmada ruunurgood ay ka tirsan tahay waana degaan aada u ballaaran oo leh ceelal durdur ah beero iyo dhul geelo oo maaragta ku nool yahay marka dhulkaas waa dhul runtii dad muslimiin ay degan yihiin aadna u fiican oo muddo aada u dheer ilaa lixdan sannadood ay magaalo ahayd marka waa degaan noocaas weerarka ceelbacad ka dhacay shalay yay mujaahidiintu la beegsadeen mujaahidiintu waxay la beegsadeen murtadiinta caratuurka oo ah ciidanka kirishtaanka ilaahay kitaabkiisa kusoo duulay iyo dadkan muslimiinta ah ee lagu magacaabo ilaalada madaxtooyada ama koofiya cas la yidhaahdo ee tababarkeeda lahayn ciidanka maraykanka kuwaasoo haddii alla idmaayo ilaahay uu jab iyo naasabeel ka gaarsiiyey nimankaas muddo dheeray qaadatay in la qabto sababta oo ah waxay ahaayeen niman habeenkii guuraaya maalintii oo dhan wareegaya inta il maalmeeda keliya meelaha joogjoogi jireen waa carari jireen mujaahidiintu wax badan ay googoobeen waa la waayey waxay maqleen al-shabaab subaxdii waagu hadduun bay weeraraa marka toddoba saac kadib maba seexan jirinba magaaladan weligood hal meel islama seexan marka duhur dharaara oo siddeed saac iyagoo qayilaya oo fadhiya derbiyada ayaa laga kor daatay halkaasna ilaahay fadligii baaba looga dhigay wixii ku dhacay oo ummadda dhun ay maqashaa ku dhacay ilahay baana ku mahadsan ciidamada riddada ah ee la beegsaday waxay ahaayeen kuwa ilaalada madaxtooyada riddada maxay ka soo dooneen ceelbacad runtii madaxtooye kuma taalla ceelbacad gurguurtana ma joogo laakiin asbaabtay u yimaadeen sida ummadda dhan ay og tahay nimankaas waxaa weeye gugubkii waaye haddii badar dhiri ka dhammaado gugub wax layidhaha ku hara ciidankii oo dhan waa dhammaaday gurguurta awal baa ciidan asaguma samayn waxoogaa yaroo farmaajo meelaha oo ku sameeyey intuu asagu maqnaa ayuu ku baaba'shay meeshaan waxaad og tahay ciidankii ugu xoogga badnaay oo maraykanka iyo meelahaas ay ku faani jireen waatay xilka laga tirshay ilaahayna ku baabi'iyey meesha layhahda galcad kadibna waxaa la waayey wax dambe oo la keeno gurguurta marka xagaalkii dheriga xagaalkiisii uu keenay ciidankii wixii ugu dambeeyey uu heli karo oo joogay madaxtooyigu halkan keenay marka asbaabta u keenta waa duruuf ku timiday riyadii uu lahaa gurguurte marka arrintaas waa arrin ku kaliftay duruuf in la keeno fuqrinta hore ay ku baaba'aan maxaa khasaare ah oo cadowga ka soo gaaray weerarka alxamdu lilaahi cadowgaas shalay waxaa lagula qabtay iyaga oo magaalada dhex fadhiyo oo qayilaayo oo nidaamsanayn ilaahay mahaddii afartan iyo lix nin ayaa bartaas la dhigay oo koofiyey gadgaduudan nimanka dulmi ka keenay ma ogtahay madaxtooye ka keenay ee ceelbacd soo istaagay haddee masaariicdoodiiyaa ilaahay keenay afartan iyo lix nin kor istaagna annagu waa tahay waxaa la sheegayaa inay jiraan saraakiil muhiim u ahayd cadowga oo dagaalka lagu dilay yaad nooga magacaabi kartaa saraakiil badanaa jirta ciidanka aniga horta ciidan anugu ku shaqeeya ma ahayn oo ii qornay laakiin burhaan cabdulaahi iyo inaa cabdulaahi filfil mid la yidhaahdo guddoomiyaha garcada laga dhigaa lalahay caanudhillaho heer wacaysla iyo mid ina hadaafo miyaa la yidhahdaa adiga lix nin ayaan ka xasuustaa meesha teellay magacyadoodan hadda waxaan ka xasuustaa saddexdaas hadda ayaa ku sugan deegaanka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin deegaanka waxaa ku sugan walaayadda islaamiga shabeellada dhexe maamulkeedii iyo odayaasheedii iyo dadkii magaalada iska lahaa oo beryahanba ay nimankaasu ay ku dhibaateynayeen guryihii ka jabsadeen xoolihii ka dhaceen dhibaato weyn u geysteen iyagoo marxabaynaya ay isugu yimaadeen markii cadowga ilaah ku jebiyey haddana walaayadaa joogta kitaabka ilaahay ka talinaya dadkii iyo nidaamkii noloshii sidii lagu soo celi lahaa ayaa howleeda lagu jiraa ugu dambeyn maxaad fariin ahaad u diraysaa maleeshiyada riddada ee ku dhammaanaya dagaalka ashaadalla dirirka ah ee ay gaaladu ka wadaan guud ahaan dalka gaar ahaan wilaayada aad mas-uulka ka tahay ee shabeellada dhexe بسم الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى إلهي باكم مهدسن آه، maanta fariinta aan u diraayo waxay tahay dhallinyarada ku marin habowday riyooyinka ah, xasan sheekh maxamuud oo u sheegayo waxaan leeyahay maanta jaanis aad haysatiin saaxiibadiin waa u jeediin caylbacda yaaliin shalay waxay yeeleen galcab daraadna waxay yeeleen meesha la yidhaahdo hirulagaab adinkoo kale baawur soo raaceen adinkoo kale ilmo iyo naag ayaa cidi sugaysay ninka kugu baabi'inaya meeshaas wax danahoo kaa galay ma jiraan laba boqoloo doolarna wax adduunkaaga iyo aakhiradaada lagu gato ma dhamma dagaalkuna dagaal qadiyad soomaaliyeed ma aha oo soomaali loo dagaalami maayo ilaahay kitaabkiisa lala diray sunnada nabiga meeshaad ku dhacdo waa jahanamo waxaan leeyahay marka dhallinyaradu hadda maanta jaanis ay haystaan si guud waxaan leeyahay ka waantooba annagu dilkiinna iyo dhibaatadiinna iyo waxa hadda indhaxumada meeshan ka muuqata idinlama rabno laakiin ilaahay kitaabkiisa ninku soo duulay in la dila maahane si kale ee balaayadiisu ku ishaagaysa ma jirto haddii aad naga qaadaysin inaan idin ulayno waa idin ulaylahayn asaan idin dari lahayn marka ma yeelaysin hadda qoryaad soo qaadateen in laydin dilaa khasab ah annaga ninkaad naga dishiinu janna ku dhacaa wallaahi alladii laa ilaaha illaa huwa kaan idinka dilnana naaru ku dhacaa war niman yahu maanta adduunna ma haysiin oo laba boqoloo doolar oo iyaduna aan joogto ahayn wax lagu gata naftada ma dhamo qadiyada u dhibanaysiinna ma jirto waxaan idin leeyahay maanta jaanisaa leedihin ilaahay u tooba keena dagaal haddaad gelaysiinna inta ilaahay u tooba keentiin safka muslimiinta gala haddaadan dagaal rabna ilmihiinna u adeegtay guryihiina adduunkiina ka shaqaysta laba boqoloo doolar dad xamaal xamar ka naqata xataa keeli si guud horta sidaasaan leeyahay si gaara dhallinyarada eritrea laga keenay ee aan ognahay duruufta ay soo mareen iyo waalidkooda wixii ka dhacay shantii sana ay maqnaayeen ee maanta xeryaha lagu waardiinaya ee masiirkooda gacantooda laga baxshay inay ciddooda u tagaan loo diiday nimankaasoo aan ognahay in lagu khalday ee, tigidaad ka goynaysiin ee, kh- dalka qatar ciyaaraha adduunka tigid ka goynaysiin oo saddex kun oo doolar bisha laydinsiinaya lagu waday kuwa lagu waday waxaa weeye jaamacadaha laydinka bixinaa jaamacadaha laydin geynaa scholarshipa laydin siinaa kuwaba si been lagu waday kuwa la qafaalay oo beledka xamar xoog looga waday maantana xerga lagu waardeynaya ee de- derbiyadooda qoryaha loo saaran yahay oon ognaha wax duruuftay ku jiraan kuwaasoo hadda laisku dayaya haddana in carrituur laga dhigto oo haddana meesha kuwaanu ku baabi'in la keeno waxaan idin leeyahay duruuftaad ku jirtiin si gaara annagoo og maanta waxaan idin leeyahay haddii aad meeshaad joogtiin ka tegi kartiin ka taga haddii laydin soo wado ee shabeellada dhexe ilaahay kitaabkiisa la dirira laydin yidhaahdo waxaan idin ballan qaadaynaa xorriyaddii aad ka weyseen gurguurte iyo manaxayaasha idin baabi'inaya ee raba inay idin- idinkaga tagaan jidka iyadoo moogtahay idinkoo meel yaalla ee aan idiin naxayn waxaan idin ballan qaadaynaa haddaad timaadiin si nabada noogu timaadiin inaan hubka aad haysatiin idiin lacagaynayna qiimaha uu suuqa ka joogo anaa damiinka ah taas arrintaas waa arrin odaya waana idin aqaanaa nin kastoo hadda raggaas ka mid a waa ognahay isku deegaanan nahay inay hebelya inay hebelaan u aqaanaa agsarkooda waa aqaanaa waxaan idin leeyahay nin walbaba habartiisa iyo adooggiisaan ku sallimaa asoo nabada wixii hubahu la yimid hadday baabuur tahay hadday qora tahay hadday wuxuu la yimidna lacag ahaan u haysta hadda waa kala fakfakateen ko- qaara cararay halaalaa walaadkanu tega halaal laba labo saddex saddex waxaasu ma anfacayaan jaanis ma hayn jaanis ma haysatiin laakiin maanta haddii laydin keeno shabeellada dhexe sida aad u socotiin aad imaan kartiin kulligiin waxaan idin ballan qaadaa inaad nabadaad weyseen aad heshiin xoolihii idinka baaqda inaan idin siiyo cidihiinna inaan idinku sallimo nin kastaba aabihiisa habartiisu waco saas ayaan idinka ballan qaadayaa waxaa kale oon baaq labaad u jeedinayaa gabdhaha waa baliis la leeyahay ee meeshaan cadcaday lasoo dhoobay mahan meel laga baleysiiya kuma taallo mahan waa goob dagaal gabdhow kor lagu- la dilo oo la xabadeeya gabdho kuma yaalin soomaalina raggeedaa dirireed khalad iyo sax mid lagu dirirayaba annagu diinta ilaahay difaacaynaa nin gaalana waa la arki jiro oo qorasito diinta ilaahay la diriraya laakiin naagay wax dagaal waxba kaama gelin maamaad tahay ilmaad leedahay nimaad leedahay shaqo kuma lihidiin dagaalkaas wax laga bariisaya mahan ma joogaan guryihiinna aada anunkana hana ceebaynoo gabar meel taalla naag tuur dheerdheeroo meel taalla anuku ma rabno dadkii idinkeena waa dad khayru mas-uula xasan gurguurte nanaw dagaal naaga gelaayana naaga waa qabyaa xaajiya indha yaraa joogta gabdhana waa dhashay turkiya yurubow dejiyey hadduu dagaal gelaaya ayaga ha soo dagaal gelsho xaajiyadow ayadaa ku dhalatay ruumugood ayadaa degaanka ah dagaalkana ninkeeraa wada hadduu naaga dagaal gelaaya ha keena xaajiya indha yar iyo gabdhaheeri haddee kalena yaan laydin sirin dagaalkan wax aad ku leedihiin lama arkay gurihiinni kale aada si gaarahan idin leeyahay marka labadaas qolo iyo si guudba waxaan leeyahay ilaahay ha loo tooba keeno jidka toosanna ha la doonto wabilaahi towfiiq aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo waraysi gaara siinayey idaacadda islaamiga al andalus